wasaaradda shaqada iyo arrimaha bulshada dowlada jubbaland ayaa magaalada kismaayo ka daahfurtay qorshaha ilaalinta bulshada ilaa daafurka kulankan ayaa waxaa kasoo qaybgalay mas-uuliyiin kala duwan ay kamid yihiin gudoomiyaha gudiga shaqada iyo shaqaalaha jubbaland wasiir ku-xigeenka wasaaradda shaqada iyo arrimaha bulshada xildhibaano agaasimayaal gudoomiye ku-xigeenka arrimaha bulshada ee maamulka magaalada kismaayo iyo mas-uuliyiin kale najiib barra salaad gudoomiye ku-xigeenka arrimaha bulshada ee maamulka magaalada kismaayo oo furitaanka kulanka ka hadlay ayaa sheegay inuu muhiim u yahay kulankan horumarinta adeegyada bulshada iyo daryeelka dadka nugul adigoo nabad qabno caafimaad qabno kana tashanayna mustaqbalka istaraatiijiyadda social protectionka waxaan kasaan la socotaaba dadka adeeg la bixinayo hadafka kuwaada laleeyahay in social protection laga shaqeeyo hay-adaha iyo dhammaan maanta inta waxaan u fadhinaa in qorshaha sayto waan ahaantii maadaama lasoo noodureyey in wixii aan isleenahay maskax ahaan iyo fakar ahaan wixii aan isleenahay oo ku darkalaada wax ku daro wixii aan isleenahay inay ku yihiin aan ka saaro aada u mahadsantihiin waxaan rajeynayaa marka in dhammaan maadaama laga soo bandhigayo in si maskax fiican oo maasuula oo barnaamijkan usoo wadajeedino aan ka wada fakarno aan uga wada joogno dhanka kale siyaad ibraahim maxamed gudoomiyaha gudiga shaqada iyo shaqaalaha jubbaland ayaa hoose ka xariiqay baahida loo qabo in la helo qorshe waara oo bulshada lagu ilaalin karo
istraatiijiyadasayda waxay caawinaysaa in waxyaalaha saxdana la qablo wixii khaladahana dhici lahaana laga lexdo maraba guideline hagaya qofka barnaamijkaasi ka shaqeynaya istraatiijiyadana keliya maaha social protection waxay dhammaan saameynaysaa loo baahan yahay ama ay wax ka qabanaysaa shaqooyinka ama adeegyada la fulinayo ee dowladda loo fulinayo marka hadda laga hadlayo social protection waxyaala badan baa soo dhexgela marka aniga waxaan rabaa inaan ka eego dhanka shaqaalaha iyo dadka howlwadeennada ah ee ka shaqayni doona barnaamijyadaas in ay ayaga naftirkooda ay helaan xuquuqaha ay leeyihiin social protection sidiisaba wuxuu aad iyo aad ugu danaynayaa dadka vulnerableska ah danyarta ah sida matalan ciyaalada qoysaska ayuu aad inta badan culays u saarayaa marka social security markii laga hadlayaan securitygu waa eray oo aad iyo aad u ballaaran oo dee laamo badan baa soo dhexgelaya laakiin markii hadda laga hadlayo social protectionka waxaa laga hadlayaa baahidaha jirta food security baa laga hadlaya dadku inay baahi iyo gaajo aysa iyo macruuf aysan u dhimayana laga hadlaya dadku inaysan caafimaad darro aysan u dhimanina laga hadlaya dadku inaysan dagaalo aanan macno lahayn aysan ku dhimanin baa laga hadlaya marka waxaa la doonayaa in nolosha dadka bulshada ee meesha ku nool kor loo soo qaado wixii shuruuc ay u fududeyn lahaana barnaamijyada ama iyaga difaaci lahaana in la xadido oo la qoro oo la diyaariyo ugu dambeyntii ibraahim maxamed wasiir ku-xigeenka wasaaradda shaqada iyo arrimaha bulshada jubbaland ayaa sheegay in qorshahan uu yahay mid lafdhabar u noqon doono xoojinta adeegyada bulshada gaar ahaan kuwa u baahan daryeelka gaarka marka hore allah subxaana watacaala aan ka cabsano waxaaweeye muslimka aan ka shaqeynayno inuu noqoto wax alla ka cabsi ah allah subxaana watacaala meeshaan iskugu keenay maanta waxaan ku faraxsanahay intaan wasaaradda joogin xeerka social protectionka oo draftahay maanta soo bandhigay aad aad ugu faraxsanahay wasaaradda shaqada iyo arrimaha bulshada inta badan waxay ka shaqaysaa arrimaha social protectionka ayay ka shaqaysaa iyo sidii loo suulin lahaa arrimaha sawaabnimada taasna waxay ku imaan kartaa in social protectionka xeerar loo helo marka sidaas daraaddeed wasaaradda marka shaqooyin badan dageedka waxaa leeyahay markuu baxayo inta badan shaqadiis lama maqlo laakiin markuweynay dili rabo waxaa laga yaabaa in qaadadiis la maqlo marka sidaas daraaddeed wasaaradda marka si wanaagsan ay hadda u socotaa ay kaga shaqeynaysaa arrimihii ka soo loo xisaaray